weliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaylaka goboday kulanlanku hadalaya sidii shaqa abuurlanka suubi lahaaye dhallinyarada walhabarati ee shaqalaanta ka ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kulankun dhaqaale oo hayay shaqa abuur iyo hoojinta hal abuurka ganacsiga oo yahay gaaban gaabadii wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee weliba kuu qeyb galay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada baydhabo ururada dhallinyarada degmada baydhabo iyo weliba marti sharaf kela ankoreen wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir cumar cabdulaahi oo usada afuray kulanka iyo ku hadlay sababta lanqobday maad celsho g i z weli mahad celinta hadda waa afe waxaan rabnaa markii dambe inaan si gooni ugu mahad celino maadaama shaqaalihii ugu horreeyey ee qaadatay ay ka qaadatay stadeka ayna ahayn dad state ka shaqeeyo waxaan kaloo rabaa inaan ku daro fariinteeda mar labaad ah uga faa'iidaysanayaa hay-adaha koonfur galbeed ka shaqeeyo ha ahaadaan local ha ahaadaan international waxaan rabnaa haddii dad ay qaadanayaan fursadda koowaad inay siiyaan annaga wiilasheena iyo gabdhaheena ee ka soo baxay jaamacadaha ee ugu dambeysay daraad laba boqol iyo konton arday ay soo dhammeeyeen oo ay ka soo baxeen jaamacadda baydhabo south west marka fariintaas waxaan ugu dirayaa saaxiibadan oo la shaqeeyo bangiyada weli si qaas waxaa uga codsanayaa haddii mar wasaaraddii shaqada ay joogto hadda baasha naga dhaafay markaan websiteka dadkii wax soo dalbaday bal il gaara ku fiiriya qofkii aad fahmi weysayna annagaa reference u naqanayna xataa bal aan nala soo wargeliyo naga daaya shaqaale bannaanka aad ka keenaysiin marka bangiyada waa codsi gaar ah oo aan ka codsanaayo ayadoo wiil magaalada baydhabo jooga iyo gabadh magaalada baydhabo joogto inaad qof nooga keento gobol kale iyo magaalo kale waa laga qurux badan yahay waxaan rabnaa inaan abaal idinkaaga hayno shirkadaha si qaas ah iyo bangiyada dhanka kale ahaana kumida mas-uuliyiintii weliba martisharaftae ku qaybgalay kulanka yaa ku hadaleen walyaawardhan ku hadalaya weliba muhiimaduusa islamarkaasay jilahay kulanka intii horta madan meelin layska kooyo layska waraysadaa balmay fursadada jara laakiin hal abuur la kooy dad badanoo may jira taalan kale oo ilaahay hibasi oo geedka kun doolar xataa iyo un hela korneelkuyaa laakiin lanka oo macnaha hal abuur kun doolarka bilaawda korantiisa mbaahi waanan hela kor lisbara taasoo kale dadgaba baanaha ka sheegada oo labarda meelo ku jira nafteeda la sheega marka kulmadan horse eh anaa kulmo aad muhiim ow marka wasaaradda wator iyo wasiirka wasaaradda iyo gaasmaha guud iyo hay-adda g i z iyo dambaniga gaay lagu siiyo ee aad ku fakarto inaad shaqo abuurato ka wasaarad qorsheen ahaanna garabkiina ayaan nahay insha allah
iniyo naymay dhanaagiisa shaqo abuur dhanxela dhallinyarada ka nool degmada baydhabo runtii walaha baradan andiyaarsinyin iniyonay darsho iyo dadyoan shaqeeyaan inimay fadaanahay fursadahaas ini la sii saas darteed annaga oo xirfadaas ilaahay noogu madnaysta haysanno haddana inaan micnaha nin walba oo wax soo bartay uu iskala fadhiisto gurigiisa waxaa ka wanaagsan hal abuur ganacsi inuu la imaado wasaaradda ganacsiga wasaaradda maxaanku irahdaa shaqadii shaqaalaha runtii dadaalo badan bay samaysay xirfado bay dadka soo bartay boor yar haddii lagu dhajiyo wasaarad shaqadii shaqaalaha intaas bosiishanaa bannaan broseskii la maro qofkii shaqadii wuu helayaa localized waay laakiin haddii lagu dhigo somaali jobs lagu dhigo waxay naqonaysaa taftaagallooy warka waxaan ku soo gebagabaynayaa hawsha maanta la bilaabay geedna allaha u fududeeyo hay-addii ka gacan gaysatayna aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa
maanta kambaniyaashaan soo bandhigay boosaskan shaqaalaysiinta ah runtii waxaan dhihi karaa hala badiyaan dhihi karaa waan idinkaaga mahad celinayaan le ini mayla raayuso hasor fadheedan dad oo mayla raayuso job seekerise iyo dad employerise ama mayla raayuso prosiderise oo shaqo bixiyaal iyo mayla raayuso dad shaqo dooniyaal eh waa markii inkuhureytii mis markii lamaad iyo erokor magaalada mayla raayuso waliba yani laka bandhigka barnaamij noocaase marka barnaamij oo mayla raayus dhaxgale ciidan fayla cadda balaasma maybana gaagin tunkooyo kulung eedu intin ninqabad oo dinin shaqada eh maybana mahadsinyiin dadka oo shaqada ninqabada eh marwalbana mayba ka dhiirigeliya ee inti marwalba shaqada ee yacni nininqabada inti maybo haggeeke fursad eediyadan fayla oo maybo jaqashe dhalinyarada shaqiraadiiska ee unaata qoy maybo haggeeke la erakora maybo fursad faylayaan ete oo maybo markaasetiyo kahay fursad ka helayaan iyo kambaniyaalkan shirkado hortay fursadan ka helaan iyo shaqan banakdan sivision geysadan iyo fursadan ka helayaan waraxmatullaahi wabarakaatu anoo maaileerow shaafiyo maxamed xasan oo ku mid ah ardayda shaqadoonka ee geeg walba u qiib galay bandhig oo lan baahnaay inti ardayda lanqowda degmada baydhabo inti laqowd eed iyo eed muhiimka haytilinka baahnaay waliba rajeeyay kambaniyaal ma isbitaalliyaalka jaysini siifiig inti si sharaf badan niinku aqbalan oon si qurux badan shaqo ka helnay